maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay muqaawamada falastiin ayaa soo saartay yaalada wax basaaso ay ciidamada yuhuudu ku qariyeen khaza kahor inta aysan ka bixin ciidamada ammaanka ee muqaawamada falastiin ee ka howlgala marinka khaza ayaa ku guulaystay inay soo saaraan yaalada wax basaaso ay ciidamada yuhuudu ku qariyeen qalabyo elektroni ah kahor inta aysan ka bixin magaalada khaza howlgallo sirdoon oo taya low hadafkaasi beegsaday ay injineerada wax iska caabintu waxay ku awoodeen inay daaha ka qaadaan qalabyo basaaslima oo ku dhex jira dabkeediyaha lagu jaajaraysta taleefanada goorsii horeysay jihaska amniga ee muqaawamada falastiin ee marinka khaza ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen shabakadan oy ku jiraan aalada wax basaasa taasoo laga qabtay mid ka mid ah isbitaalada khaza iyadoo ujeedku ahayd in lala socda dhaqdhaqaaqa shacabka reer khaza si loogu diyaargarooba beegsigooda ciidamada yuhuudda ayaa markii ay ku jabeen dagaalkii ay ku soo qaadeen marinka khaza waxay dantu biday inay marinka ku aasaan naalado wax basaasa oo ay kala socdaan dhaqdhaqaaqa muqaawamada falastiin balse jihaaska amniga ee muqaawamada falastiin oo aad ula socday dhagarta yuhuudda ayaa fashiliyey iskudayadaasi allah fadligii diyaarad dagaal ayaa ku burburtay galbeedka waddanka iiraan iyadoo dab xoogan kakacyo xarun lagu iibiyo gaaska oo ku taala magaalada dahraan wararka ka imaanaya waddanka iiraan ayaa waxay ku waramayaan in diyaarad dagaal oo ay leeyihiin ciidamadii iiraan ay ku burburtay magaalada hamadan oo ku taala galbeedka waddankaasi waxayna wararku sheegaya inuu badbaaday duuliyihii ka xiinaya diyaaradda wakaalada wararka iiraan oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada cirka ee xukuumadda tahraan ayaa waxay sheegtay in duuliyaasha diyaaradda ay ka boodeen kahor intaysan dhicin waxaase soo gaaray dhaawacyo fudud ayaa lagu yidhi war ka soo baxay ciidamada cirka mandiiqada jabaleyn ayaana lagu soo bandhigay burburka diyaaradda wakaalada wararka iiraan maysan shaacin nooca diyaaradda dagaal ee burburtay balse taqaariirada qaar ayaa waxay sheegaya inay tahay diyaaradda loo yaqaano f for dhanka kale xarun lagu iibiyo gaaska oo ku taala magaalada arrayo oo koob iyo toban kilomitir u jirta magaalada caasimada ee tahran ayaa waxaa ka kacay dabaad u xoogan wasaaradda naftada ee iiraan ayaana waxay sheegtay in kooxaha dabdamiskay ku guulaysteen xakamaynta dabkani waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in dabkan uu si weyn u saameeyey mid ka mid ah baqarada xaruntaasi ku yaala mana aysan kalaran wax khasaare nafeed ah weerar toori loo adeegsaday ayaa ka dhacay magaalada talaabiib ee bartamaha dhulka falastiin warbaahinta yuhuudda ee ku hadasha afka cibriga ayaa waxay sheegtay in weerar mindiyana uu ka dhacay magaalada talaabiib ay caasimada ka dhigteen maamulka yuhuudda iyadoona sheegtay in halkaasi ku dhaawacmeen afar ruux oo yuhuud ah booliiska saainada ayaa waxay dhankoodu sheegay inay u suuro gashay inay dilaan fuliyaha weerarka xogaha qaar ayaa waxay sheegayaan in mid ka mid dadka halkaas lagu dhaawacay uu ahaa askari ka tirsan maamulka yuhuudda kaasoo horey ugu soo dhaawacmay dagaaladii xooggan ay ka dhacay qidaaca khaza warbaahinta yuhuudda ayaa waxay sidoo kale sheegtay in ninka fuliya weerarka mindiinta uu ahaa nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabo qaadi cabdulcasiis wuxuuna ahaa muwaadin amerikan ah asal ahaana ka soo jeeda dalka morocco maalmo kahor ayuuna dalxisaan u tagay dhulka falastiin ee gumbeysaga yuhuudda ku hojira saddex maalin kahor ayay ahayd markii sidan oo kale weerar mindiyana u ka dhacay magaalada talaabiib lagu dhaawacay hal ruux oo yahuud ah ugu dambayntii militariga saanad yuhuudda ayaa howlgalla militari ka sameeyey magaalada jiniin ee dhacda daanta galbeedda ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxay howlgalla militari oo horle ka bilaabeen magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee laysto waxayna halkaasi ku dileen dad badan oo shacab rayd ah halkii ay ku dhaawaceen kuwa kale aad u fara badan howlgalladan oo soconaya maalinkii saddexaad ayaana waxay ciidamada yuhuudda nafta ku dhaafiyeen in ka badan toban ruux oo shacab rayd ah kuwaasoo ka mid ah shacabka ku dhaqan magaaladaasi halkii ay dhawci kala duwan soo gaarsiiyeen soddon iyo shan ruux oo kale wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan inay magaalada iminka ka barakaceen ku dhowaad lix boqol oo ruux subaxii horee maantoo arbaca ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda xabsiga u tixaabeen tiraado badan oo shacab falastiiniyiin ah iyagoona burburin ballaaran kula dhaqaaqay guryihii ay deganaayeen dadka raydka ciidamada maamulka maxamuud cabbaas ee iyaga ka amar qaata ayaana waxay ku amreen inay xoog ku galaan isbitaalka razaai ku yaala magaalada jiniin taliyaha guud ee ciidamada maamulka yuhuudda ayaa sheegay kahor inta uusan xilka iska casilin inay daanta galbeed ku qaadi doonaan howlgallo ballaaran howlgalladan dulmiga ah ayaana waxay ugu magacdareen derbiga birta dhanka kale waxaa jira iskahorimaadyo ballaaran oo dhex maray ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda iyo guutada jiniin oo taabaxsan kooxaha muqaawamada falastiin wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanageynta